hooyooyinka soomaaliyeed xilligan maanta la joogo waa kuwa buuxiyey booskii hooyo iyo aababa intooda badan oo waxay caruurtooda ku korsadaan hadba halkii ay nolosha la gasha kharaar iyo macaan waxayna u tookahayaan dhib iyo dheefba kii ay la kulmaan xaliima aadan cali waa hooyo soomaaliyeed oo ka ganacsanaysay shaaha in ka badan soddon sano haddana waxay ku hor ganacsataa iridda goob ganacsi oo ku taalla dhinaca waddo ka mid a waddooyinka ugu mashquulka badan magaalada mandheera waa suuqa sarifka oo isugu imaadaan bulsho aad u badan oo ka kala timaada saddexda waddan ee xuduudda saddexagalka hooyo xaliimo waa hooyo korsato sideed caruur agoona ganacsigeeda wax horumara ma samayn muddadii soddonka sano ay shaaha karinaysay haddaba sababtu maxay tahay waatan hooyo xaliimo oo ka waramaysa magaceeda xaliimo eed cali sadeed ilmagoodan ay joogto ilmagoodan korsanama doon karada waa meel xumo jiya soddon sanaa ku galacsan dukaanba rintiisan fadhiyaaba soddon sano waan gaardu qaatay dabaan ku shidaa waan ku qoyan galan male beedata male aan dabaan ku shidaa maanta gaari maalin aa sida haysana maalin kalena kale sabab daaqan waa u joogna waan codsanahay in dhigil bareer la siiyo in la kaalmeeyo kaalmaa rabaaye saasaa jirta sidoo kale waxaa isaguna arrintaani nooga waramay mid ka mida takaasileyda magaalada mandheera oo ka mida macaamiisheeda isagoona noo sheegay asagoo yar oo dhallinyaraha inuu ku arki jiray halkan haddaba sanadkay ahayd meeqa sana ayaana ka soo wareegtay xilligaas waa kan isagoo arrintaasi ka waramaya
magacaygu waa bashiir maxamed maamada meys fadhid waxaa weeyaan kdi halkan ayay shaah ku karinaysay ilaa haddina barteeda iska fadhida soji wax isbedelo ama meeshka ma kaacdo ilmo ogoonay haysataa meeshay wax ku korsataa sagaashan iyo labadii anagoo anuu caruur oo jalaatiley ah ayaan dukaankan ka dambeeyay aan aan aan maxayday jalaatida halkan ay fadhido hee waxaan caruur ogoon lagu korinayo ma wax baa ka soo horaya kolley waxay ka shaqaysa waaba arkaysaa dabkay ku shubi intaas wa waxay maalinta ay ka hesha caruurteeda ay ku biishaa intaas wax dhaafsan ma laha caruur agoonay haysataa agoontay ku korsataa waxa shaqadeeda laa kulli xaal waa intaas waa soddon sano soddon sano intaan ogahay muslimiinta waxa loogu baaqay in oo wax loo qabto meesha laga kicay oo shaqa tan dhaanta loogu bedelo maadaama ay agooleyn tahay hooyooyinka soomaaliyeed ee maanta buuxiyey intooda badan booskii aabbaha iyo weliba hooyada ayaa korinta ababinta iyo edbinta caruurtooda kala kulma dhibaatooyin kala duwan maadaama aysan u haynin dhaqaale ku filan intooda badan oo soomaalida maanta boqolkiiba toddobaatan ama siddeetan ay yihiin dad sabool danyara maxamuud maxamed sheekh maxamud lafagar warbaahinta ista mandheera